ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo maanta da afuray shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha dalka ayaa sheegay in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay dhiirigelinta waxsoosaarka gudaha oo muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha dalka iyo in la gaaro isku filaansho cunto mudane xamse oo warbixinno ka dhigaystay qaar ka mid ah dhallinyaradii hal abuurkooda kusoo bandhigay madasha shirweynaha ayaa ku dhiirigeliyay dhallinyarada soomaaliyeed inay xoogga saaraan barashada cilmiga la xidhiira beeraha si loo helo jiil u carbisan waxsoosaarka dalkooda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo ay wasaaradii soo qabqaabisay shirweynahan maanta uu dahafuray ra-iisul wasaaruhu ayaa sheegay inay ka go-an tahay wasaaradda beeraha sidii sare loogu qaadi lahaa waxsoosaarka gudaha bulshada soomaaliyeedna lagu dhiirigelin lahaa waxsoosaarka inay xoogga saaraan waxaasoo dhan waxaa ka weyn oo shirkanna baysu yahay in dadka iliidka ahee wax yaqaana ama wax haystaa inaanay beeraha ku jirin shirkuna saasuu ku saabsanya marka maanta inaan dadkii wax qaban karayay aanay beeraha ku jirin excellency dagaalkii ukraine u dhacay adduunku wuxuu u jeestay inuu cuntada dabkiisa ka fikero oo culays ka saaro dowladaha oo dhamme waxay samaysteen waxyaalo la dhaho food systems oo kasoo bilaabanaya marka qofku ku fekero inuu beer sameeyo ilaa inta broseska cuntadu marayso suuq ka tegayo la maamulayo ilaa inta qof cunayo ama la dhoofinayo ee qof kale cunayo bannaanka ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdibare oo ka hadlayay daafurka shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha oo lagu soo bandhigay caqabadaha waaweyn ee ku horgudban kor uqaadista waxsoosaarka dalka ayaa ku booriyey ganacsatada soomaaliyeed inay maalgashadaan beeraha dalka si looga maarmo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo iyadoo gudaha dalka laga heli karo siyaasadda dowladdu waxaa waaye in dib loo fiiriyo beerihii in xoog la saaro waxsoosaarkii in dowladdu wax kasta oo facilities ah oy samayn karto inay diyaar la tahay oy meeshaa xoog geliso n t b-gii laga wada qeyb qaatay eed weydeen ayaan ka shaqaynay ujeedkuna waxaa weeye ganacsatadii iyo dowladdii iyo beeralaydii oo isla socota inaynu aynu focus garayno aman xoogga saarno wax soo saarkii beeraha